halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mijirbaan hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa subax axada bisha juunna waa labaiyo toban sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda saaka ee caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre iyo sahra ciidle nuur
maxkamadda dastuurigu waa maxkamadda fasiraysa tallaabooyinka ay qaadayaan hay-adaha dawliga ah in ay dastuurka waafaqsan yihiin iyo in kale macnaha dastuurka ayay ka bixisaa sharaxaad iyo iyo ay dadka u sheegtaa inuu hawshan la galay ay dastuur tahay in kale kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin xaaruun oo faahfaahin ka bixinaya maxkamadda dastuuriga iyo hawsha ay qaban doonto kadib markii shalayto baarlamaanka soomaaliya ay ansixiyeen sharciyadii lagu dhisi lahaa maxkamad dastuuri ah
sidoo kale waxaad maqli doontaan dood ka taagan dalka maraykanka oo ku saabsan saamaynta ay xanuunada maskaxda ku yeelan karaan dembiyada ka dhasha hubka ay dadweynuhu haystaan qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
kooxda daalibaanka afghanistan ayaa cambaaraysay go'aanka dowladda maraykanku ay ku xoojinayso duqaynta dhinaca cirka ee kooxdaasi lala beegsanayo madaxweyne obama ayaa dhowaan ansixiyey qorshe lagu kordhinayo duqaynta islamarkaana suurtagal ka dhigaya in ciidamo maraykana la geeyo afghanistan haddiiba loo baahdo go-aanka madaxweynaha maraykanka ayaa yimid kadib markii toddobaadyo la waday dood arrintaasi la xidhiidha doodan ayaa la xidhiidhay sidii loo xoojin lahaa taageerada loo fidinayo ciidamada ammaanka ee afghanistan si loola dagaalamo taalibaanka afhayeen u hadlay ururka taalibaan oo lagu magacaabo sabiixullah mujaahid ayaa sheegay in go-aanka maraykanku aanu wiiqi doonin dagaalka ay ku jiraan saraakiisha dalka bangaladesh ayaa sheegay in sabtidii shalayto ay soo qabteen toddobiiyo soddon qof oo lagu eedeeyey inay ka mid yihiin kooxaha jihaadiyiinta ee dalkaasi tiradan ayaa ka dhigaysaa dadka ilaa haatan lasoo qabtay laba kun iyo shan boqol oo qof tallaabadan ayaa qayb ka ah howlgal laga fulinayay guud ahaanba dalkaasi dowladda ayaa howlgalkan waxa ay ku dhaqaaqday kadib markii si isdaba jooga loo dilay aqoon-yahano iyo dad ka mid ah kuwa laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool maleeshiyaadka taabacsan xukuumadda libiya ayaa ku guulaystay in magaaladii u dambeysay ay ka saaraan kooxda daacish afhayeen u hadlay maleeshiyaadkan ayaa sheegay in magaalada xeebta ee sirta ay ka saareen daacish afhayeenka ayaa intaasi ku daray in hogaamiyaashii daacish ee libiya ay u baxsadeen dhinaca saxaaraha iyagoo ka cabsi qaba in la dilo jenaraal maxamed al khasri oo hogaaminayay maleeshiyaadka dowladda libiya taabacsan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee ab in ay taageero ka heleen khubaro ka socota dalka maraykanka iyo britain
subax wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa shalayto ansixiyey sharciyadii lagu soo dhisi lahaa maxkamad dastuuriya haddaba waa maxay shaqada ay qaban doonto maxkamadaasi maxayse tahay baahida haatan loo qabo su-aalahaas iyo kuwo kale wuxuu xuseen barre aadan weydiiyey garyaqaan amiin haaruun oo ah sharci yaqaan ku sugan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
maxkamadda dastuurigu waa maxkamadda fasiraysa tallaabooyinka ay qaadayaan hay-adaha dawliga ah in ay dastuurka waafaqsan yihiin iyo in kale macnaha dastuurka ayay ka bixisaa sharaxaad iyo iyo ay dadka u sheegtaa inuu hawshan la galay ay dastuur tahay iyo in kale saan ka warqabno hore waxaa u jirtay maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxay kaga duwanaan doontaa marka maxkamadda dastuuriga dastuurka kumeelgaarka hadda soomaaliya ay leedahay ayaa qeexaya in saddex leebal ama saddex marxaladood ay ay ay yeelan doonto maxkamadaha soomaaliya marka maxkamadda dastuuriga waa mid ka mid a saddexdaas qaybood mid waxa weeye maxkamadda federaalka oo leebaladeeda kale la kala duwan iyo maxkamadii xubnaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah iyo maxkamadda dastuuriga ah marka maxkamadda dastuuriga iyadu waxay shaqadeeda tahay in sharciga lasoo saaro ee ay hay-adaha dawligii soo saaraan ama soo saaraan kuwa federaalka ama hay-ada kale soo saaraane in ay dastuurka federaalka ah waafaqsan tahay in kale dastuurka dowladda federaalka soomaaliya waa mid qabyo ah oo kumeel gaara ma waxaa habboon marka hore in dastuurka la dhammaystiro mise maxkamadda ayaa marka hore habboon in la dhiso maxkamad aan lahayn dastuur ay sharaxdo waxaa laga yaabaa in ay waxoogaa caqabad ku noqoto marka arrintaasi waa arrin u taalla baarlamaanka federaalka ayaan filayaa laakiin waa arrin aan fududayn in macnaha jawaab deg dega laga bixiyo sababtoo ah haddii aysan maxkamaddii haysanin dastuur ay macnaha sharaxdo waxaa laga yaabaa in ay macnaha dee dhib ku noqoto shaqadii ay ku cuslaato laakiin maxay hayday haddii dastuurkii uu qoran yahay laakiin ayna maxkamaddii jirinna waxaa laga yaabaa dee inuu qof waliba ama hay-ad dawligiiba ay si u aragto ama siyaasi waliba uu si u arko iyadoo aan jirin cid kala saarta oo tidhahda maya sidan weeye sidanaa dastuurku leeyahay marka waxay ila tahay hadda maadaama la haysto midku meel gaar ah waxaa habboon ugu yaraanba inay jirto maxkamad sharaxaysa oo ka bixinaysa macnaha sharaxaad iyo ayidaad markii wax lasoo saaro inuu waafaqsan yahay dastuurka kumeelgaarka iyo in kale marka haddiiba hogaamiyaasha soomaaliya ama madaxda dowladda federaalk ma waxaa habboon intayna go-aan qaadan inay maxkamadda dastuurka kala tashadaan mise marka ay go-aanka qaataan bay maxkamaddu eegi doontaa inuu go-aankooda sax yahay inuu khalad yahay marka hore hay-adda baarlamaanka iyadaa ah tan soo saarta sharciga marka sharciga iyagaa soo saaraya baarlamaanka ayaa soo saaraya dabcan baarlamaanku waa inuu ka fikiraa in waxani ay jebinayso dastuurka waddanka iyo in kale laakiin haddana haddii ay tahay meesha wax ka soo saarayaan meel aan hadda ka hor waxba laga dhihin ama u baahan waxoogaa sharaxaad dheeriya in laga bixiyo baarlamaanku caadi ahaan wuxuu soo saarayaa sharciga kadibna haddii la isku qabto oo maaragtay hay-adaha dawladdu isku qabtaan inuu sharcigan soo saaray uu yahay mid dastuurka waafaqsan iyo in kale kadib ayay maxkamaddu soo dhexgalaysaa oy leedahay dastuurku sidan ayuu leeyahay ama waa waa arrin dastuurka waafaqsan ama waa arrin dastuurka kasoo horjeeda
go-aanada ay maxkamaddan dastuuriga ahy soo saari doonto ma kuwo kama dambayna mise waxaa jira meel kale oo rafcaan looga sii qaadan karo maya caadi ahaan waa dastuurka maxkamad dastuur go-aamaday qaatay waa kuwo kama dambaysa oo lagu dhaqmayo markaad eegtid siyaasadda soomaaliya muddadan soo jirtay haddiiba maxkamaddan ay timaado maxay wax ka bedeli doontaa siyaasadda soomaaliya
xuseen oo mar walba waxaan maqlaa isqabsi badan oo maaragtay dhinaca hay hay-adaha dawliga ah sida hay-adaha fulinta iyo ama baarlamaanka dhexdiisa oo mar walba la isqabsanayo marka waxay wax ka taraysaa meel loola noqdo markii laba hay-adood ama maaragtay siyaasiyiin ay wax isku qabtaan ay leeyihiin waxaan sharcigu waafaqsan yahay ma waafaqsana gole loola noqdo oo maaragtay go-aan kama dambaysa kasoo saara ayay noqon doontaa marka sidaas ayay muhiim u tahay maxkamad dastuuriya oo lagu kalsoon yahay oo macnaha go-aanka soo saari karaysa kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haruun oo u warramayey xuseen barre aadan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a magaalada ubakh ee waqooyiga jamhuuriyadda jabuuti ayaa ah magaalo taariikhi ah oo caan ku ah kalluumaysiga waxaanay ka mid ahayd meelaha ay u soo qaxeen dadweynaha ka soo qaxay dagaalka yemen qaxootigan ayaa haddaba nolol cusub ka bilaabay ubakh iyaga oo ganacsi ka furtay haddaba wariyaha v o eda ramadaan muuse ayaa dhowaan booqday ubakh warbixintan ayuuna nooga soo diray magaalada obokh ee waqooyiga dalka jabuuti oo ah magaalada taariikhiga ee uu ka soo jeedo dhismaha waddanka jabuuti ayaa baryahan dambe waxaa ku soo batay dhaqdhaqaaq xoog leh oo xagga ganacsiga oo inta badan ay sabab u yihiin dadka qaxootiga ee ka soo cararay dagaalada dalka yeman sida la ogyahay jamhuuriyadda jabuuti ayaa rasmiyan qaabishay in ka badan saddex kun oo qof oo qaxootiya oo u dhashay dalka yeman iyadoo dadkaasi la dejiyey xero ballaadhan oo ku taalla duleedka galbeed ee magaalada obokh dadka reer yeman ee degan xeradaasi ayaa si madax bannaan u kala socda xerada iyo magaalada obokh oo wax yar isku jira iyagoo adeegsanaya gaadhiyada yaryar ee gaadiidka ee loo yaqaano bajaajka waxaad ku arkaysaa magaalada obokh goobo ganacsi oo aad u camiran oo ay furteen dadka reer yeman ee degan xerada qaxootiga waa kan mid ka mida ganacsatadaasi reer yeman oo markiisii hore ku yimid qaxooti hase yeeshee maanta ku haysta makhaayad wax laga cuno suuqa faras magaalaha obokh الحي والله تمام الحمد لله يمشي شغل شوية شوية تمام ما شفت عاد أنا قبوتي من يمن لا alxamdu lilaah waa ilaahay mahaddi shaqadu si fiican ayay noogu socotaa dadkuna way iiga iibsadaan cuntada anigu welima arkin caasimadda jabuuti ee toos ayaan halkan ubakh u imid markaan yeman ka soo qaxay si fiican ayaa lanoo qaabilay oo waa dad aannu walaalanahay xeradan ayaa lana dejiyey waana meel wanaagsan laakiin xoogaha kulaylka ayaa nagu badan oo cimilada ayaa aad u kulul gaar ahaan xilligan iminka aynu ku jirno ee xagaaga الجو حار أنت زي ما أنت شايف نشتي مطر
dhinac kale waxaa ka socda magaalada obokh mashaariic kala duwan oo la xidhiidha ka faa'iidaysiga khayraadka badda ganacsadee u dhashay dalka shiinaha chen chiao ayaa dhowaan ka hirgelin doona magaalada obokh shirkad xagga kalluumaysiga oo dhaqdana kalluunka kadibna u iibgeysa suuqyada dalka shiinaha isagoo ay la hadlayana wuxuu yidhi Actually, we know in Djibouti there is a rich uh, fish natural resource. So three years ago, uh, the Djibouti government invited me uh, to invest uh, something in Djibouti. Actually, waxaan iminka ahaan ognahay khayraadka xagga badda ee aadka u wanaagsan ee dalka jabuuti iyo guud ahaanba degmadan iyo eriyadan magaalada obokh ee ku taalo iyadoo xukuumadda jabuuti ay igu marti qaaday inaan maal gashado xagga kalluunka iyo guud ahaanba xagga khayraadka badda gobolkan obokh mashruucan waa mid waxtar weyn u leh dadka degmadan obokh ku nool 11 years. Now we are ready. We are ready here. I think uh, f- for this project uh, also is important uh, for the local people.
waa kan isdhaca waale oo ah farsamo yaqaan reer jabuutiya oo la shaqeeya shirkadaasi shiinaha shirkadda shiinu waxay soo degtay iminka ku dhowaad ilaa siddeed bilood wax ku dhow ayay soo degtay jabuuti waxay iminka tallaabadeeda u horreeyay ay bilowday iminka waa laba markabo ay keento oo midba ah, mid kiiba qaado shan boqol oo ton tallaabadooda u horeysa ay ka bilaabeen waxa weeyaan waa halkii kalluunka lagu keedin lahaa hongaarkiisa keedka iyo can food wax la idhaaha saan daasadaha kalluunka ku jira sida saaradiinka iyo kalluunka dhaqitaankiisa halkii lagu dhiqay kalluunka iyo cuntadiisii warshadduna waxay samayn doontaa cuntadii kalluunka lagu ma kala dhaqo la siin lahaa kalluumadoodii ilaan kalluunkuna waa sida bariga weeyaan ka gurun maaha in wuxuu u baahan yahay isaguna dee in la in la beero waa la beeraa kalluunka ilaa imse qof baa laga yaabaa inay shaqo ka helaan mashruucan oo kale tallaabada u horeysa shaqaqan shaqa shaqa abuurka waxaa saa uma sii badno ee, waxaa ku xiga laakiin iminka iminka ma- horta waxaa la dhis horta hongaaradiisii iyo warshadii iyo dee halkii uu dhul warshadu horta markay degto kabacdi ayay iman doonaa sideed markab oo kale oo kiiba qaado shan boqol oo ton ayaa kadib iman doonaa ee, hirgelinta ta- taasi horta waxaa ka horeysa markaabay shaqadu markaas ay hor- abuur abuuritaan badan ilaa shan boqol oo ilaa shan boqol ilaa lix boqol oo reer joogtaa ka faa'iidaysan doonaa maraakiibtaa kale inoo maqan markay yimaadiin dual laydhaa waxaan ku guuda jirnaa dhammaystirka howlaha inoo dhiman hase yeeshee dhowaana ayaan si rasmiya u hirgelinaynaa hawsha hadduu ilaahay idhaa rabadaan muuse v o a jibuuti
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a sida lagu daabacay website lagu ururiyo waxyeelada hubka uu ka geysto dalkan maraykanka ayaa lagu sheegay intii lagu jiray sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka oo keliya ay shan kun iyo sideed boqol iyo shan iyo konton qof ay ku dhinteen rasaas waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo labaiyo toban kun iyo lix iyo toddobaatan qof dadka ay waxyeeladu soo gaadhay ayaa la sheegay in laba boqol iyo shan iyo afartan ka mid ay ahaayeen carruur da-doodu ay ka yartahay koob iyo toban jir haddaba sahare ciidle nuur ayaa inoo haysa warbixin ku saabsan khasaaraha hubka iyo waxa hortaagan in la xakameeyo dadaallo badan oo loogu jiray sidii loo xakamayn lahaa hubka sida fudud ku gala gacmaha dadka rayidka ah ayaan ilaa haatan laga midho dhalin madaxweyne barack obama ayaa marar badan isku dayey in uu keeno doodo lagu xakamaynayo haysashada hubka balse waxaa jira siyaasiyiin aada uga soo horjeeda fikirkiisa oo awood ku leh hay-adaha sharci dejinta xuseen cabdikariin gindish oo arrimaha maraykanka falanqeeya ayaan weydiiyey waxaa hortaagan in xal loo helo mashaakilka hubka saddex arrimood ayay aada uga hadlaan in loo baahan yahay marka ugu horeysa in la qiyaaso hubka awoodiisa iyo saanada qofku uu garan karo in la ogaado la xadido oo dadka lagu sameeyo muxuu ahayd hub waaweyn aan laga gelin laakiin loo ogol yahay qoryaha iyo xoogaa risaasa oo ay ama guryahooda ku difaacdaan iyo carruurtooda iyo faamilkooda ama ay ku ugaarsadaan in loo baahan yahay in hubka dadka qaadanaya ama gadanaya la qoro magacyadooda iyo meeshaay degan yihiin lana baaro oo loo sameeyo waxa la yidhaaho background check inta badan dadka kasoo horjeeda in lagu sameeyo xadidaad lagu sameeyo ama xakameyn lagu sameeyo hubka waa dadka xisbiga jamhuuriga ah marka ugu horeysa waxay aaminsan yihiin haddii xadidaadan la bilaabo ay dimuqraadigu aada u jecel yihiin in ay keeni doonto marka ugu dambeysa in la baangareeyo hubka oo dhan ay wey doonaan laakiin arrinta ku hoos jirta oo aan la sheegin waxay tahay dadkani diidan inta badan waxaa u loobigareeya dad organization oo ay n r a ay kamid tahay national rifle association iyo warshadaha hubka sameeya oo aan marnaba ogolayn xakameyn waayo wixii ay soo saareen ama productigii ay soo saareen ee hubka ahayd iyo rasaasta waxay u baahan yihiin suuq gudaha iyo dibadda taasoo xadidaad ay ku imaan doonto haddii dadka shacabka ee maraykanka laga xadido in ay hub ay qaadan karaan oo meeshay doonana ay la geli karaan intay rabaanna ay gadan karaan dadka ka soo horjeeda xakamaynta hubka ayaa ku dooda in dadka rasaasta ridaya amaba toogashooyinka samaynaya ay u badan yihiin dad aan caafimaadka maskaxdoodu habboonayn islamarkaana aan caafimaad qabin kuwaasi oo heli kara qoryo ama baastoolado kadibna rasaas ku furaya meel kasta oo ay soo gaadhaan guddoomiyaha aqalka koongareeska maraykanka paul ryan oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa aaminsan in wax laga qabto xanuunada maskaxda ka hor intaan wax laga qaban hubka iyadoo taasi laga duulayo ayuu madaxweyne barack obama shaaca ka qaaday in lacag qadarkeedu dhan yahay shan boqol oo milyan ay dowladdiisu u qoondaysay in lagula tacaalo xanuunada maskaxda la xidhiidha balse weli toogashadii way sii socotaa gudaha maraykanka waxaana maalin kasta la dilaadadiisugu jira carruur iyo dad waaweyn waana taa arrinta keentay in dadka qaar ay ku doodaan mashaakilku inaanu ahayn caafimaadka maskaxda dadka ee uu yahay haysashada hubka ee gacmaha dadka shicibkaa ku jira waa kan mar kale xuseen cabdikariin gindish oo sharaxaya waxyaabaha maskaxda bini'aadamka raadeeya ee kalifa in ay geystaan dila loo adeegsado hubka kas amaba kama qofka hadde qofka bini-aadamka ah waxyaalo badan ayaa maarata u keeni kara inuu dembiyada si fudud u galo oo hubna qaato dad kalana laayo marka qofka markii uu stress badan iyo fikir badan iyo dhibaatooyin badan ay ku dhacaan laba unbay mid noqon kartaa dadkan waddankan yurub iyo america inta badan jooga oo iyo dadka hubka aksiyaaska u leh inay iyagu isdilaan way dhici kartaa in ay wax dilaan oy haddii ay adduunka ka tegayaan dad kale galaaftaanna way dhici kartaa marka qofka isagoon waali lagu ogeyn ay hub inta qaataan ama iskoolla tagaan ama meela laga shaqeeyo tagaan waxaa keeni kara nacaybkaa keeni kara ama inaad isir isku ka nacdo waa keeni kartaa diinta dad dad saas u sameeyaa jira oo diinta ay maaragtay diin darteed dad u laayay oo waxyaalaha emotionka ay kamid tahay oo breakdown qofku dhici kara familiyaa dhici karta in maaragtay family breakdown oo gurigiisa ama xaaskiisa ama maaragtay qaraabo la-ah uu maarata darteed u sameeyo waxaa dhici karta lacago iyo maaragtay wax ku saabsan qof inuu qof kale maaragtay dhaxalkeed qaato ama lacag ka qaato waxaa dhici karta iskuullo iyo macalimiin maaragtay buundo qof ku riday in qof u xanaaqo oo hub soo qaato arday iyo macalimiintiba laayo iyadoo ay jiraan dana siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo hortaagan xakamaynta hubka haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka ay waxyeeladu soo gaadhaa aanay ku koobnayn cid gooniya waxaa la sheegay in tan iyo bishii janawari ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka dadka toogashada lagu dilay ay ka mid yihiin laba boqol iyo afar iyo konton caruura oo da-doodu ka yar tahay koob iyo toban jir sidoo kalena kun laba boqol iyo lixdan dhallinyaro ah oo da-doodu u dhaxaysa labiyo toban ilaa koob iyo labaatan jir ayaa iyaguna ku dhintay rasaas lixdii bilood ee lasoo dhaafay dad intaa ka badanina way ku dhaawacmeen sidoo kalena dhammaan gobolada maraykanka ayaa ka siman dilalka qoryaha loo adeegsado balse waxa ugu daran magaalada shikaago ee gobolka illonay oo la sheego maalin kasta in dad badani ay ugu dhintaan toogashooyin gowro kala duwan la geystay
aad ayay u mahadsantahay saare ciidla nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay halkaad ka dhegeysanaysaana waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda v o a
wada garatee miisigaasi wuxuu hordhacu yahay falanqayntii dhinaca isboortiska xuseen barre aadan ayaa garabkayga fadhiya aan u wareejiyo waxaa sidoo kale laynka ku jira maxamuud mascade oo ciyaaraha inoo qaadaan dhigi doona mahadsanid saare cidla nuur aad iyo aad baad u mahadsan tahay halkanna waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira waryaheena magaalada minneapolis ee dal- ee gobolka minnesota oo isagu inoo faalaya alaaba arrimaha ciyaaraha maxamuud mascade maxamuud bal waxaad iiga warantaa wararkii u dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha
xuseen aad baad umahadsan tahay dabcan ciyaaro xiiso badan ayaa soconaya oo koobkii qaramada yurub ayaa ka furmay wadanka faransiiska maalintii jimcaha ahayd oo hal kulan oo keliya ayaa maalintaa la ciyaaray hase ahaatee shalayto ayaa dhowr kulan oo ilaa iyo saddex kulan fooda la isku daray kulankii faransiiska labiyo hal faransiiska romania kaga badiyey isla gruubkaasi kulan dhimanaa albania iyo switzerland ayaa kulmay oo hal iyo eber xulka qaranka ee switzerland ayaa guushu ay ku raacday waxaa xusid mudan xulkaasi laba ciyaaryahan oo kamid oo walaalo ah inay u kala dheelayeen labada qaran oo midna albania u ciyaarayay midna uu ciyaarayay xulka switzerland oo ciyaaryahanada waxaa la yidhaahdaa magacooda dambe shaaka ayaa lagu magacaabaa mid ka midana kooxda arsenal ayaa dhawaantan lasoo wareegtay weliba kaasi waa kabtanka kooxda switzerland saddex dhibcood ayay ku shubteen jeebka oo halkaasi iyaga iyo faransiiska ayaa min saddex dhibcood qaatay gruupka b oo ay ku wada jiraan wadamada wales slovakia england iyo ruushka oo iyaguna wada kulmay kooxda wales oo iyadu in muddo ahba aan ciyaarahan kasoo qeyb gelin laba iyo hal waxay kaga badisay slovakia ciyaaryahan gerard bell ciyaaryahanka la yidhahdo dabcanah ninka dunida ugu qaalisan oo kooxda real madrid champions league lasoo qaaday ayaa bluzon u dhaliyay uu banaanka si qurux badan kaga darbeeyey slovakiana way ka guuleysteen oo laba iyo hal ayay kaga badiyeen england iyo ruushka oo ciyaarayay kulankaasi xiisihiisa ayuu lahaa ciyaarta qaybtii hore ingiriiska ayaad moodeysay inuu gacan sarreeyey oo banooni macaan oo qurux badan soo bandhigay hase ahaatee qaybtii dambe markii ay sii dhammaanayso oo ciyaartii sakano unay ka harsan yihiin ilbiriqsiyo ayaa ruushku gool bareejaha la yimaadeen sidaasina ingiriiska waa lagu bareejiyo hal iyo hal ayay labadaasi qaran ku kala tageen maanta kulamo adag ayaa kooxo iskaga hor imaanayaan oo groupka c poland iyo ireland ayaa fooda isdari doona germany ukraine ayay fooda gelin doontaa halka turkiga iyo croatia groupka dhihana ay groupkaasi sii firi doonaan oo iyaguna ay foodays dari doonaan weliba labadan xul ee croatia iyo turkiga waxaad moodaa laba dal oo awoodooda kubadeed ay isku dhowdahay xuseen oo inay yihiin
waa tahay mascade bal waxaad iiga warantaa kooxaha ugu cadcad ee koobkan horyaalka qaaradda yurub insha allah ku kulmi doona ayaa ka mid ah
wadamada ilaa iyo hadda isha sida goonida ah loogu hayo xuseen waxaa kamid ah faransiiska wadanka spain oo isagu koobkan difaacanaya jarmalka oo isagu ah dalkii dee koobkii adduunka kusoo guuleystay wadamadaas oo dhan waxaa laleeyahay waa wadamo awoodoodu aada u sarreyso sidoo kale waxaa xusid mudan xulka qaranka ee belgium oo isagu ciyaaryahano aada xarfaan uga ciyaarta kubadda cagta wadamo fara badan oo qaaradda yurubna ka ciyaara ku hubaysan xulka qaranka talyaaniga lama dhayilsan karo mar kasta wacdaro ayuu soo bandhigaa laakiin kooxda la yaabka ee sanadkan waxa uun lagu tirinayaa xulkaasi qaranka ee belgiumka inay noqon doonaan inkastoo bortugiiska iyo ciyaaryahankii christiano ronaldona ay lama filaankooda keeni karaan sweden ibrahimovich ayaa wata iyaguna dabcan inkastoon wax fara badan laga filayn hase ahaatee ciyaaryahankaasi ibrahimovich wacdaro ayuu soo bandhigi karaa oo kooxda uu dheelayo meel wuu gaarsiin karaya mar markaynu ka nimaadno mascade kooxaha bal waxaad inala egtaa ciyaaryahanada kuwa ugu khatarsan ee ciyaarahan ka qayb gelaya
aada iyo aad bilmatalan wadanka germany oo kale ciyaaryahano dhowra ayaa u ciyaaraya oo kubaddan cagta aada ugu wanaagsan ciyaaryahanka la yidhaahdo muller oo kooxda bayer munich u ciyaara islamarkaasina xulka qaranka afka hore uga ciyaaro isagu ah ninkii gooldalintii koobkii adduunka qaaday sidoo kale isla xulkaasi ciyaaryahan mazed uzil ayaa u ciyaara oo ah nin isagu aada ugu wanaagsan dhinaca dhigista kubadda iyo weliba baasas goola lagu dhalin karo cristiano ronaldo aan ka waramayey daqiiqado ka hor oo xulka qaranka ee bortugiiska u ciyaara dhinaca faransiiska oo la ciyaaryahan la yidhaahdo bogba iyo nin isagu hadda soo baxay oo la yidhaahdo baye oo isagu kooxda westham united u ciyaara ciyaaryahankaasi waxaa dad fara badan laleeyihiin waxaa laga yaabaaba inuu noqon karo ciyaaryahanka sanadka xilliga ciyaareedkan marka aan idhahda ciyaaryahanka kulamadan qaramada yurub markay dhamaadaan ninka ugu wanaagsan baa looga cabsi qabaa inuu noqonayo waddanka sbain xidigo dhowra ayay wataan inkastoo sanadkan ciyaaryahan si gooniya loo tilmaami karayo aanu jirin maadaama ninkii shaafi oo ciyaaraha ka fadhiistay ciyaaryahan diego costan ay kasoo tageen laakiin weli david silva iyo fabrigas ayay xidigahay wataan ka mid a ingiriiska wayne rooney ayaa isagu safka hore ku jira xulkii qaranka ee talyaaniga xidigo waaweyn oo haatan sidaa looga tilmaamo kuma jiraan waayo irlana waa laga soo tegey oo ciyaaraha waxaad moodaa markii uu maraykanka yimid inaan si saada loo daneynayn ciyaaryahan vereti la yidhaahdo qadka dhexe ka dheela talyaaniguna ay ku fahni jireen isna ma aanu soo shir tegin dhinaca beljamka ciyaaryahan hazard ayay wataan oo isagu ah xidig ciyaartan kubadda cagta aada iyo aad loogu xushmaynayo marka xidiguhu xuseen way fara badan yihiin laakiin koobku markauu bilaawdo lama garanayo mid ka soo bandhigi doona wixii lagu yaqaanay sidoo kale waxaa suuragala ciyaaryahano da-yara oo aan hore loo filaynin inay soo baxaan oo halkaasi ay isku xoreeyaan aad iyo aad ayuu mahadsan yahy maxamuud mascade oo wararkii ciyaarahay nala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a
haatana aynu ku wada nasanoo qasiidadaasii nebi ammaanka ah cumar aadan dugsiye
axmed ow adigoo ka maqan dunidani muggeeda mawla kugu qoray towraad meerisyada injiileed musiyaciisa dadkoodii madal uga sheege muslima goortuu nagaash maqlay mucjisadade dhagahaddad musmaarka awdaan maqlin warkaage mushcarad markii aadu timid asaartii madiine ربدي نبينا يقمرا وقود أمتي سيغمرا كما معهم أتحكي سيغمدا ربدي نبينا يقمرا وقود أمتي سيغمرا كما معهم أتحكي سيغمدا carshiga mudan baa ubaal mustareex dhaqaqo maqam iyo aybad ku kursigii mugdhaqo isbeddel muuqda muxamed dacay dhalashadade maxa nuur iyo iftiin samadii ma siiyey dhagahaddad musmaarka awdaan maqli warkage mushcarad markii aad u timid absaartii madiine ربدي نبينا يقمرا وقود أمتي سيقمرا كما مع المهمتي سيقمرا qasiidadaasi uu noogu luqaynayo cumar aadan ayaa gabagabo ah laanta af soomaaliga idaacadda v o barnaamijkeedii habeenkan ama subaxdan caaw subaxda ah tan iyo kulanti dhan waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.